haweenka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay inay tabcadaan dalagyada kala duwan ee kasoo baxa beeraha ku yaala duleedka magaalada beledweyne dalagyada ay tabcadaan haweenka ayaa waxaa kamida digirta masagada iyo sisinta iyagoo u iibgeeya suuqyada magaalada beledweyne qaar kamid a haweenka beeraleyda ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey noocyada dalagyada ay beertaan iyo waxa ku dhaliyey tabcashada beeraha iyo haddii ay jiraan caqabada ay la kulmaan aniga waxaan ahay beeraley beerahaasaan tabcanaa beerahaasaan dalagaasaan wax ka raadsanaa hadduu ilaahay wax naga siiyo beerta subaxii labaiyo tobankaan aadaa ilaa iyo maqrabkeena waa soo joogaa waxyaalaha aan beerta ka helno markay wax ilaahay uu naga siiyo waa ku maalaynaa nolosha haddii uu anyax cuno ama ay xoolo daaqaanna waxba lagama helo waa jirtaa mar lagu faa'iiday oo badan oo wax laga helay oo badar laga helay oo sisin laga helay oo digirgi galey laga helay iyo misigo marna waa lagu khasaaraa daliga marna waa lagu faa'iidaa beerteeda waxaa ka baxa misigo digir sisin iyo galey caqabado badan waa lala kulmaa xoolaa daaqo biibaxaa goyso intaasba aqabad oo ku timaado waa beerta waxaan aadaa subaxdii halka saac camal aan baxaa toban saacna waa kasoo tagaa ilaan qof keligiis marna qaraf qarafaan ka siinaa marna geed hoostiisaan seexanaa toban saac waa ka imaadaa halka saacna waa baxaa maalinkaan aadinna laba saac camal markay tahay magaaladaasaan galaa ninkii uun macruuf oo wax ii qaba yiraaho haddaan soo waayan haddana macruufkii aan kusoo leexdaa saasaan isku maareeyaa aqabadaha aan la kulmay waa dhibaato un xoololeyda dad ku qabanayso oo daaqaayo waa lagugu soo daynaa geed halkaasaa la tagaa haddii aad muxuu ahaay iska canaan iska shabi amaagtid waaba lagu garaaca markaan labaiyo tobankata aan ka dhaqaaqo waxaan tagayaa laba sac camal waa ilaa dhagaxii waraabaale inta kasoo jirtaa beerta markaan tago waaba hal saac iyo wamaasaaddaa soconaysaa hadday biyo baxa soo gasho galeeyaan ku abuuraa maxay ahayd sisiraan ku abuuraa waxaa kale maalintii aan biibaxa soo gelinne badanaa nooga haweenka gobolka hiiraan ayaa kuwa door muhiima ka qaata wax soo saarka iyo tabcashada beeraha